waxaan rabaa idin mahadnaq qoladiina v o a mxuu ahaa transca wuxuu ku saabsan yahay mxuu ahaa sharciga dhismaha maxkamadda dastuuriga waa gartay marka maxaa xilligan kusoo beegay wallahi wuu ku jiray markii hore wuxuu ku jiray barnaamijka wuxuu marayay akriskii koowaad buu maray marka waxaanu sameynaynay harmonisation baanu sameynaynay guddoomiyaha iyo guddiga guddiga qaabil baarlamaanka u qaabilsan maxuaha garsoorka ayaanu markaa wada fadhiisanay dabeedna waxaan rabnay inaanu samayno muxuu ahaa harmonisation inaanu samayno aaraada laisku laisku dardarsado waa gartay laakiin aan haddii aan eegno bishii may sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka shirkii dibmaaragtay dib u habeynta dastuurka waxaa qayb ka ahaa in la qoro sharciga maxkamadda dastuuriga ah xilligaas ilaa iyo haddana waxba lama qaban marka muxuu uga duwanaanayaa ayay kula tahay shirka hadda bilowday ee berri la filaya inuu dhammaado sidaa maaha sharcigu wuu qoraa baarlamaanku la yiilay akriskii koowaad buu maray kana baraanu gebagabaynaynaa kadibna waxay noqonaysaa muxuu ahaa in akriskii labaad galo kii saddexaadna u galo dabee sida lagu ansixiyo marka maxaa xigaya markuu dhammaado ma la filayaa in maxkamaddii dastuuriga la furo khasab khasab maxkamadda dastuuriga waa la samaynaya markaa baahi intee laeg ayaa loo qabaa ayay kula tahay maxkamaddan dastuuriga waxaan la soconnaa in marar fara badan khilaafaad siyaasadeed uu dhaco si loo xaliyana aan lahayn khilaafaadka siyaasadeed dal burburay oo shan ilaa sano burbursanaa oo haddana qaatay system federaala oo aanu muxuu ahaa waxba ka ogeyn waxna ka garanayn dadkiisii ay yihiin muxuu ahaa u badan yihiin muxuaha xoolo dhaqato iyo beeraley khilaafaadku iska jirayaan muxuu ahaa waana wax lasoo wada maray dalalka burburay dhan ay soo mareen laakiin maalinba maalinta ka dambaysa waa lasoo bislaanaya waa lasoo kobcaya waa lasoo hagaagsanaya marka ma aha inaan idhaahno khilaafaad baa jira ee halkaas stagnant ay ku noqoto laakiin waxa weeye maalinba sidii ay wax kugu fulayaan maxaa la majo goroyo mudda maradid baa la siibaa tartiib tartiib baan rabnaa in muxuu ahaa wux ay ku yimaadaan laakiin maxkamaddan shaqadeeda waxay noqonaysaa soo ma aha in wixii dastuuri ah ay iyadu soo farageliso maxkamadu shaqadeedu waxay noqonaysaa inay fasirto dastuurka ata waxa weeye intii maxkamad lahaydba way leedahay laakiin mainly waxa weeye dastuurka dastuurkana maanta ubaahan looga baa baahi weeyahay ma jirto wayo muxuu ahaa maamul goboleedadii baa gidi nin walba dastuur buu leeyahy meel walba dastuur baa ka samaysan marka wixii dastuurka laisku qabto kaa federaalka iyo kan kuwan kale oo la harmonays garaynayo hadda maxaa isagana qorshishi lagu jiro ayay markaa la rabaa inay toojinto wixii laisku qabto wixii xuduud laisku qabto dastuur laisku qabto waxyaabahaas oo dhan ba iyadu ka noqonaysaa marag